haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka iyo wasaare cili nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaa barnaamijka toddobaadkan marti noogu ah brofeser axmed ismaaciil samatar oo bara ka ah macadka james wallas ee kuliyadda macalister college ee magaalada sembol ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka sidoo kale brofeser axmed samater wuxuu ka tirsan yahay siyaasiyiinta xisbiga kulmiya ee talada somalilan haya waraysigan oo maqal iyo muuqaal ahaa waxaad qayb ahaan ku daawateen barnaamijka qubanaha v o a qaybta caawa ee barnaamijkan martida mikrofoonkana waxaaynu ku bilaabaynaa dhowaan oo brofeser samater ka soo laabtay somalilan xaaladdu sidii ay ahayd iyo waxyaabaha uu ka soo arkay wax badanoo lagu farxana waan arkay somalilan dhibaatooyinna way taagan yihiin u baahan in wax laga qabto bal noo gudagal markaa labada dhinac baad oo ka eegaya aan ku horeyna khayr iyo kolley wanaagsan in lagu bilaabo waxaan soo arkay dee horta dad siyaasaddii tartankeygii bartay bislaanaya ina way bislaatay ina way soo bislaanaysaa weli way jiraan dad weli qayriina oo aan fahamsanayn dimuqraadinimada iyo doorashooyinka waxay yihiin laakiin dadka intiisii badnayd amba bislaaday amba soo bislaanayaan arkay waxaan arkay ummad ku dhegsan nabadgelyo inay wadanka sidii lagu ogaan dee sideed iyo labaatanka sanadood iyo barhka in lagu dhego oo taasi had iyo jeer la elyaanena waan arkay markaad aragto eed la sheekaysato inay aada u og yihiin qiimaha ay leedahay nabadgelyadu taana waan soo arkay waxaan kaloon soo arkay intaan kuugu daree dad aada moodo inay xamadi ku jirto inuu wadanku intan kasii wanaagsanaado nabadgelyada lasii adkeeyo wadajirka lasii adkeeyo ayaan arkay oo taana ku hamiyaya dhaqaalaha lasii adkeeyo yaan yaan arkay dhalinyaro aada wax u baranayso jaamicadihii iskuuladii hoose ku jira ayaan arkay oo aada iyo aada u fara badan waxaan arkay oo iyadana werwer dadka ka haya soomaalin walba way joogtaa oo waa lagu yaqaanaa cudurka wax qabyaarad la yidhaaho meel hoose ah anu waxaan idhaha waa siyaasadii bulaacadda taas halkaasa la walaaqanaya dad badan baa iyaguna waxaa ku jiro oo dee waxaan filayaa inaad idinku ka warhaysaan haddaad tihiin dadka journalistka arrimaha kale ugu dambeysay warwarka aniga iga haya dadkana markaan arkaya waxa weye doorashadii dee sida loo gelayo oo arrin weyn oo dhex taala reer somaliland waxa weeye baarlimanka doorashadiisii oo iminka toban sanadood dhaaftay adduunyada laguma haya taas oo kale iyo dee kuraasidan baarlimanka sida loo qaybsanaya in xisaab cusub la galo intaynaan ka tegin arrinta qabyaalada iyo saameynta ay yeelato deegaano kamida somalilan gaar ahaan gobolka sanaag deegaanka ceel afweyn dad baa ku dhinta wayna soo noqnoqotaa dabcan colaadaasi oo qabali ahaan salka ku haysa ma tagtay deegaankaasi maxaadse u malaynaysaa inay soo celcelinaysa xaalada anigu ceel afweyn waktigan maantigin kal horaan tegin laakiin waktigan maan tegin laakiin dadkii odayaashii loo diray iyo dadkii meesha joogay iyo waan waan waraystay waxaan qabyaaladda lagu leeyahay laba meelood bay ka timaada gunteeda hoose markaad eegto aniga siday ila tahay in badan baan dersayay waxaan midi waxa weeye dhaqaalo daro oo markaa qof walba dee wuu haliilayaayo inuu meel subaxa waxa uu helo marka wixii yaraa la haystayna haddaanu dadkii ku filnayn de iskada dad kale ee labada walaalaha ah ayaa xusulka isku dhufanaya markay gaajo timaado talabaad ee ay ka timaadana waa aqoon daro qurba joogta door intee leeg bay ku leedahay dadka qaar waxay dhaliilayaan dadka qurbaha jooga oo horinaya colaadaha iyo waxyaha dadku ku kala duwan yihiin fikrad ahaan oo qayb ka qaadanaya waxbaa ka jira waxbaa ka jira oo waan arkay aniga lafahantayda arkay oo haddaad halkan joogto maraykan iyo haddaad london england joogto iyo haddaad australia joogto reere reeray u shirayaan anugu qurba joogta soomaali dibadda ka joogta dad badan oo xariirihi oo waxgarada oo deeqsiyaa oo xishoodka yaqaano oo ixtiraamka yaqaano oo xaqa yaqaana way ku jiraan laakiin an waxaan qabaa intooda badan inay dad yihiin dhulkaa meel hoose kaga jira adduunyada ay usoo guureen meel hoose kaga jira waxay ay ku sheekaystaan ay isla wadaagaana ay tahay wax aad moodo dadka wadanka gudihiisa ku noole amba soomaaliya ha noqoto amba somaliland in badan inay ka foojigan yihiin ay doonayaan inay ka baxaan halkanse ay u noqotay raasamaal ay maalin walba ku qureecdaan ay u noqotay mid baan kugu darayaa laakiin arrintan qabyaalada keenideeda iyo waxa sii wada dadka madaxdayhi haddii ay maaha un qofka madaxweynaha madaxda wadanka waa elite baa ingiriiska la yidhaha dadkaa safka hore soo fadhiya hormuudka siyaasada soo fadhiya dhaqaalaha soo fadhiya aqoonta soo fadhiya diinta maxaanku rahayay soo fadhiya dadkaasu haddii ay karti u yeelan waayaan amba ay kaba dhowdaba inay shaqo ka dhigtaan qabyaalada de markaa way ku duxaysaa dadka intiisi kale way ku daaysaa sidii roobka ugu daaysa way ku duxaysaa halkaana waxa taalla maxaanku rahayay dhibaataa taalla in dadkii madaxda ahaa ee eliidkii somalilan ilaa imika aanay qaadin mas-uuliyaddii laga baahnaa oo ah inay wado kale dadka tusano si kale ugu macneeyaan safarka lagu jiro aan ahayn uun ree hebel baa maanta kursiga fadhiya ree hebel baa kontan ku doodaya rofeor axmed dabcan xisbiga kulmiye haatan talada haya ayaad ka tirsan tahay xilligii ololahana qayb weyn baad ka qaadato bal ka waran hanaanka iyo sida imika hogaanka jooga ama madaxweynaha imika xilka haya ha anu dee xisbiga waan taageerayaa oo dadkii askartii ayaan ka mid ahaa socodka ku jirtay ee maxaanku rahay cambaynka wax ka waday ayaan ka mid ahaa waananu ku faraxnay de inaanu guulaysano siddeetan kun oo cod iyo in ka badan ayuu xisbigu ku helay oo si xaqa aniga isaila tahay oo ugu helay muuse biixi iyo intii ag joogtayna dee waxa waa guul weyn bay keeneen laakiin maanta dee eg doorashada markaad gasho eed guul keento waa nuskii hore ee kubadii la ciyaaray waa nuskii hore nuska dambana shantaa sanadoodna de waxa weeye goolka sidii loo dhalinayo tiimkii haddii miiska la keenay goolka sida loo dhalinayo halkaa weli iin badan baa taallaba aniga ila tahay horena waan u sheegay madaxweynahana waan u sheegay marka in laga fikiro sida loo kor loogu soo qaadayo kartida dowladda anigu horena waan ugu taliyey dhowr goorna waan ku celiyey caawana brograamkaaga waan ku daraya halkaa iin baa taal iinta kale ee taallaa waxa weeye dhaqaalaha sida wax looga qabanayo oo de shaqala-aanta aan kuu sheegayo waa waa major problem iyo sicir bararkaas dhaqaaluhu waa inuu koraa halkanba waad ogto maanta waynu ka warwaraynaa maraykan inuu dhaqaalihii hoos u dhici doono iyo in kalaa warwar laga haya dhaqaalaha korniinkiisu de waa waxa badhaadhaha keena weeye marka in laga fikiro sida dhaqaalaha inuu kor usoo kabco si cilmiyeysan looga looga fikiro waxa kale oon ku dari waxa weeye waxbarashadii waxay u baahan tahay in dib loo hufo aad bay u wanaagsan tahay dad badan oo reer somaliland tiro ahaan aad bay wanaagsan tahay laakiin the quality de qiimaha ay leedahay waxa la baranaya halkaa wax badan baa ka maqan marka in reform xoogle lagu sameeyo tabdiil xoogle lagu sameeyo waxbarashadii wadanka caafimaadkuna waa ku xige labaad oo dee dadaan caafimaad lahayn waxba ma qabsan karaan khaasatan caruurta iyo haweenka caafimaadkooga waxaan ugu dambaysiinaya waxa weeye siyaasadii dibadda somalilan iyaduna waxay u baahan tahay energy cusub iyo karti cusub bay u baahan tahay safaaraddan iminka somaliland ay ku leedahay xafiiskan wakiilka weyne uu joogo bashiir good ha washington uu joogo dee waxay ka mid tahay dib u dhiskaas ayay ka mid tahay somalilan siddeed iyo labaatan sannadood bay kasoo wareegtay markii ay gooni istaagtay ee soomaaliya inteeda kale ka madax banaanaatay sida ay somalilan sheegtay kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ilaa hadda somalilan ictiraaf may helin ma waxaad leedahay ictiraafkaasi wuxuu kaga maqan yahay wadamada dibadda mise wuxuu kaga maqan yahay soomaaliya inteeda kale oo ogolaanshahaasi bixisa anu saddex meelood bay ku maqanta midi waxa weeye dowladaha adduunyada oo dee wadan yar oo geeska africa ku yaala looma eegayo sida loo eegayo nigeria oo kale oo laba boqol oo malyuun oo qof ay ku nool yihiin marka adduunyada in la soo jeedaya wakti bay qaadataa waanay adag tahay marka halkaa taasa horta way maqan tahay adduunyadana waxa weliba khaasatan afrika dee waxa weli ku jira haddii wadankaa somaliland aw sidaa loo aqoonsado sidaa looga dhabeeyo aqoonsigiisi talow afrikada kale dowladaheega ma furfuri arrintaas taasina waxoogaa su-aal baa halkaa iyaga ku jirta taasi waa mid talabaadi waxa weeye dowladda soomaaliya magaalada muqdisho fadhida de ilaa imika somaliland way ku dhegsantahay anu waxaan ku tilmaamay maraboob ayaan ku tilmaamay waxay ugu dhegsantahayna anigu garan maayo waxna uma ogola dhowaan adiga iyo rofeor cali khaliif galaydh goboladaad marteen oo dadkaad la kulmayseen dabuub dabuubaad ula baxdeen bal ka waran socdaalladaasi maxay salka ku hayeen horta kelmadda dabuubta inaynu aada iskula fahmno wey tabliiqdu meel bay ka soo baxday waxay leedahay si gooniyo loo yaqaano anagu taanu wadnaa waxa weeye oonu ka shaqaynay de forums in la abuuro laysado su-aala la isweydiiyo weliba dhallinyarada aada u haraadan ee mustaqbalkoogii ka warwarsan in ay ugu soo horeeyaan dadka waxaan hagaajinaya ee soo bandhigaya ee waxaan kasoo shaqaynaya ay noqdaan su-aalahan inteeda badna weydiinaya anugu aada baan raalli uga noqday inkastoo waddanka anaan wada gaadhin oo laascaanood iyo eerigaaba iyo dhulka anaan gaadhin dimuqraadinimada lagu aan ku faanayna wax badan ka jiraan in iyada laf ahaanteeda lasii hufo oo lasii nadiifiyo ay u baahantahay professor axmed su-aal kale aan doonay inaan ku weydiiyo waxaa jirta kelmad soo noqnoqoto oo inta badan la sheegeen adiga iyo cali khaliif laydinka soo xigtay oo la yidhaha somaliland la wada leeyahay ereyga maxaa macnahaan tafsiirkeeda maxaa see u taqaanaan ama si aad u aaminsan tihiin somaliland ma la wada leeyahaydu ma aha wadanka ma wada leeyahay oo dee taasi waabay caddahay de su-aal in la taagaba maaha wadanka dhulka de waa la wada leeya waa la wada degan yahay waxaa laga hadlayaa waxa weeye siyaasada wadanka ma la wada leeyahay powerka wadanka ma wada leeyahay taasa wey anigoo jawaabteedu waxa weeye waa la wada leeyahay wadanka waa la wada leeyahay siyaasadiisa iyo powerkiisa laakiin dheeli badan baa ku jira kolka in dheeli la tiro waanan calaamadiya dhulka loo baahan yahay in imika wax laga qabto laga qaban karo iyo kuwa mustaqbalka laga qaban karo calina wuxuu ku leeyahay lama wada laho wax badan baa dhiman marka anigu waxa weeye koobku nus baa buuxa isagana argumentkiisu waxa weeye koobka nus baa madhan ya half empty iyo half full ma la odhan karaa markaa wada lahaanshaha la fahanteeda qaybtiinni waa ka maqantay idinkana oo somalilan sideed iyo labaatan sannadood bay jirtay dhinac kasta siyaasad dhaqaale dib u dhis intaba dad baa gacan iyo xoog geliyey iyo dhaqaale oo halkaa ay maanta joogta soo geliyay weli idinka intiinni waa maqantay ma la isiri haddaanu nahay brofeseerada axmed ismaaciil samatar iyo cali khaliif weliba adigoo imika ila jooga maadaama cali naga maqeeyey jawaabtiisa mar kale aan u dhigan doonaa adiga intaadi ma ka maqan tahay baad is leedahay si loo wada yeesho oo adnaad wax ugu dirsatid dan dan haa dhanna maya haayo de anigu waddanka goor walba ma joogo xafiis iyo meel laga maamulo wadanna ma hayo marka haddii sidaa loo eego waa la odhan karaa inay intaydii maqan tahay dhanna waa mayo oo da anigu waxaan kusoo noqday laba kun iyo saddex iyo tobankii baan wadanka kusoo noqday mar alla markaan kusoo noqdo ummadda waan anu hargeysiya hudheel ma fadhiisto dee waa laga yaabaa inaan shandada dhigto on dhowr habeen seexdo laakiin wadankaan ku wareega daabeedo dadka madaxweynayaashii aanay tegin weligood ayaan taga oo bariya galbeed iyo inta udhaxaysa ah soo hadda garmays intaana dee waxa weeye waxaanaa maqan waliba analysis kuma aha un diagnosis waxana maqane aan agdhigo sida wax looga qaban karana waa kow iyo iyo laba iyo saddex ugu dambayntii maxaad kula talin lahayd somalilan maxaad se kula talin lahayd soomaalida kale gaar ahaan soomaaliya somalilan waxaan kula talinaya afartaa malyuune qof ee halkaa ku noole wax badan bay soo qabsadeen oo geeska inta ku nool in badanoo soomaaliya ay ka hinaasantahy waxaa laga hinaasaa uun qof kaa wanaagsan unbaa laga hinaasaa hinaasu waa qof kaa wanaagsan waxa ay haysato amba haystaan ana doonaya wey wax badan baa ka hinaasa waana loo markhaati furay somaliland waxa maanta geeska africa soomaalida degan inay tahay meesha ugu horeysa marka loo qiyaaso arrimaha dhisa qarannimo iyo iyo iyo wadannimo iyo dowladnimo dhisa nabadgelyada ugu horeyso dimuqraadinimada ku xigto codka la gelaya ay ku jirto markaas reer somaliland waxaan ku lehay wax badan baad qabsateene yaana caanahaas idinka daadanin haysta oo adkeeya talabaad ee somaliland waxaan ku lehay waxa weeye reer somalilandow barta sida layskaga talaalo qabyaalada layska talaalo waa inaad barataan caruurtana ha ku beerina waxaas saylac haddaad degan tahay iyo haddaad laasqoray degan tahay waa tol wey iska warhay soo hadda garmays waxay noqotay soomaalidii kale ee khaasatan soomaaliya anu hore waanu sheegay waanu damqadaa dadka soomaaliya degan waanu damqadaa waanigii madaxweynenimo wada waanu damqadaa damqashadaasuna igamay dhammaan haddii soomaaliya ay mustaqbal leedahay dee soomaaliya iyo muqdisho waa inay is hagaajiso waxaan ku leeyahay markaa dabaleegad iyaynaan noqonin sidii au inagu yidhi masafini madaxweynaha uganda intuu isdhex taagay addis ababa madaxdii africa markay iskugu yimaadeen muddo imika laga joogo dhowr iyo toban sannadood intuu isdhex taagay ayaa wuxuu yidhi oo hadlay ayuu yidhi soomaali waxay noqotay buu yidhi soomaalis the shame of africa yaa yaksigii africa ya ayay noqotay buu yidhi dana haddaan nahay reer somalilan waan dadaalna garifgarif inaan waxaa bedelno wax kala keeno waana soo dhadhowaano waa nakaa doorashooyinka la nabadgelye keeno cid maanta odhanaysa somalilan waa shame of africa ma jirto waxaan ku lehay walaalahaygii reer soomaaliya war dee ka kacade meesha ka kaca aad baad umahadsantahay brofeser axmed ismaaciil samatar guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuuroo idinle sidaa iyo nabadgelyo